bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu hamiin fayle saaxiibyaal ha ka dhowaada warka hamiinimo ee raadiya warsan qodobada wasiikanana weliba nkuwiina dowladda soomaaliya iyo dowladda ingiriiska iyo weliba iyo ku wada hadaleena sidii lambadii lahaay tababarada ciidanka soomaaliya la siiyow guddoomiyaha gobolka hiiraan weliba uusa magaalada buuloburda kula kulmay dhiibo shalduun ee bulshada magaaladaas buuloburda hirshabeelle weliba ayaana ka dhawaagtay howlgal ku dhineeya al-shabaab madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madowen weliba uusa markale seeday magaalada dhoobdey soona ujeetay kijey ee safarjiidan madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni weliba uusa kulan xasaasiya la qaaday wakiilka midooda waa wakiilka qaramada midoobay ee soomaaliya oo magaalada garowe kulunka la qaaday sababta dowladda markaasi ee handaaba ah waa aysantaa beesada cusub oo warbixin unasiin ku hayna dhugunsadayaal warkaana hamiinimiyaa ku dhugunsada doontaan qofkiinka horeeye ee markaasa qoba cudurka coronaviruska oo markaasa la sheegayay inuusa ka amuuday qaaradda africa akhbaaraadka banaankan waliba ku mid taliyaha guud ee ciidamada talyaaniga oo markaasa ka dhii cudurka coronavirus
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
sagaalka bilo saddexaad sanadka labada kun iyo toban iyo waa labada kun iyo labaatan ku hamiinimo isniin ew saaxiibayaal intaas may hayno qodobadii warkaan hamiiniman ku weynaayay in diyaar garoobay soo faahfaahsan wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda soomaaliya xasan cali maxamed amar dambe iyo weliba magaalada muqdisho kulunka la qaaday safiirka britain ee soomaaliya ambasador ben fender kulun gaar eh oo markaasi uguda weeladeen iyo weliba ayoon kuwada hadaleena taageerada dowladda u k iyo siyaasa wasaaradda gaashaandhigga si markaasi aan ku dhiib qaadata ama sidii aan ku dhiib qaadada lahay tireed indhisowka ciidanka hooga dalka soomaaliyeed saas oo kale weliba uuse sheegay in uuse eed markaasa aan ku mahadnagow dowladda ingiriiska oo reed andhis iyo weliba tayeen kuwidda taliska dhigta lixdanaad ciidanka hooga dalka ee koonfur galbeed oo hadda markaas dowladda u k iyo ku hirgeliday dhismo xero cusub oo ciidamada hooga dalka markaas ka tababaro doona dowladda britain yaa weliba usa waa dowladda britain yaa weliba iyo iyo ku mid ataa dowlado taageero soomaaliya welinaya marar badan tababar iyo weliba qalab iyo siday ciidamo ku tirsan haan dowladda soomaaliya guddoomiyaha gobolka hiiraan weliba uuse kulunka la qaaday magaalada buulo burda dhiibo shalduwan ee bulshada isoona markaasa la sheegay in dhiiboogaas isla kulmi ee bulshada ujeediday ata sidii xallunku deelo lahay khilaaf markaasa ku dhateegan maamulka iyo weliba bulshada buuloburda bashiir cabdulaahi xusmaan iyo faahfaahinta warkanihay
degmada buulaberde gobolka hiiraan waxaa ka dhacay kulan ay yeesheen odayaasha dhaqanka degmada buulaberde iyo guddoomiyaha gobolka hiiraan cali maxamed caraale kaas oo loogu hadlayay sidii loo xalin lahaa khilaafa bilihii ugu dambeeyey ka tagnaa degmada buulaberde gobolka hiiraan ugu horeyntii waxaa ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka degmada buulaberde waxaan mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ugu mahad celinaynaa walaalkeen caraale guddoomiyahayna gobolka oo runtii soo dhabar adayga xilliga maanta la joogo magaaladii uu xukumayey dadkiisi ay joogeen ka sheekeeyey taariikhdeeda waxaa mahad kale iskale raggaya walaalaheenna ah oo ka adeegayay oo gobashan fadhigan sharafta leh sameeyey masabkan iyo sharaftaan sameeyey ayagana sidoo kale dhammaan odayaashii degmada buulaburta iyo dhallinyaradii aqoonyahanka iyo dhargaradka waa ugu mahad celinayaa sidoo kale waxaan mahad ballaaran u soo jeedinayaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed nooc walba ay yihiin qaybahooda kala duwan ciidamada hiil walaal walaalaheen ah waxaad moodaa farxad ka sii duwan inaan sii gelayno oo ah in shan cisbitaal oo loogu deeqay soomaaliya oo dhan inaan mid ka mid ah inaan helnay haddaan nahay shacabkii degmada buulaburta waa mahad ilaahay guddoomiyaha gobolka hiiraan cali maxamed cadaale ayaa sheegay in haddii uu xallin waayo khilaafka ka taagan degmada buulabarde gobolka hiiraan uu bannayn doono xilka waxaana uu shacabka ku nool degmada buulabarde ugu baaqay inay ka qayb qaataan sidii loo xallin lahaa khilaafka ka taagan degmada bulubarde ee ka dhashay gudoomiye loo soo magacaabay degmadaasi anugu reer gurubtaan ahay raggii hore waa ka duwanahay buulo burto oo aan wada qoslayn oo aan marxabaynayn buulo burto oo nabad ahayn oon walaalo ahayn aniga meel uma socdo halkaasaan joogi doona haddii alla yidhaahdo marka dadku waa walaal dadku waa diris haddaan buulo burto heshiisii waayana gobolku waaba iska casilaaba cid kale heshiin kara male been been baa- been baa laysku sheegaya haddaan buulo burto walaalo waayo oon heshiisii waayo tabar kale wax ku qabta male marka insha allah waana ku kalsoonahay beledweyne oo ka dhib badan oo ka qabaa'il badan oo ka rabsho badan ayaan maaragtay hadda miina madax haysatoon dariiqa saaray marka marka tan ku roorroor waa ilahay idinkiis waa ku raji weynahay aad iyo aad aa umaadsan degmada bulubarde gobolka hiiraan ayaa muddo dheer godoon ah waxaana saraakiisha ciidamada dowladda soomaaliya ay xilliyo kala duwan sheegeen inay ka qaadi doonaan godoonka saaran
eedyada maasiyey wareegaana bashiir cabdulaahi cusmaan oo faahfaahinta warkaas mudiraysyahay inaga isla wararka hirshabeelle ee kuguda jirnaa hirshabeelle weliba ayaana ka dhawaatay howlgal ku dhinaya al-shabaab qaalid cabdi ibraahim yaa faahfaahinta warka minhay
kureed kuunyo weeldhagan golaha wasiirada hirshabeelle usoo gudoomiyay madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi cali guudlaabe xuseen yimiba kulankun ha ku saaree qodobiyo ku mid ay inta la bilaabo howlgalo ku dhangay al-shabaab afhayeenka maamulka hirshabeelle daawud xaaji ciro isheegay inta shirkuun diiradda laga saaray arrimo amniga islamarkaana warbixino dhinaga ammaanka ah lahan gudbi waana la kacadeeyay inta dhammaan deegaanada hirshabeelle iyo iyanhaano amni ah saasoo kale afhayeenka yamiba hadalsha intaasay ka daray inta shirkuun laka iclaamiyay in la bilaabo howlgalo guud oo al-shabaab lagu saaro deegaanada iyo galanta ka hayan ee hirshabeelle ugu horreyn waxaa aad loo falanqeeyey xaaladaha amni ee deegaanada hirshabeelle een, faahfaahin iyo warbixin dheeraada oo laga keenana waxaa runtii ee, meesha ama golaha xukuumadda shirka maanta lagu sheegay in dhammaan deegaanada hirshabeelle ay tahay amni een, deegaanada gacanta ka maqanna insha allahu la qorsheynayo howlgal guud oo la rabo in deegaanadaasi een, lagu xoreeyo gacanta ka maqan si kastaba tiri dhowr jeer ah in madaxda sare ee maamulka hirshabeelle weliba iyo shaaciyeena inta la bilaabo doon howlgalo shabaab linku saaro deegaanada iyo maamulayan haabahaato weliya undhiinayeedoo maalin ku hor jidka iskiiraw magaalooyinka jowhar iyo balcad weerar isugu dhiib
madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam axmed madoobe geeka safar shaga weliba uu sakasaaday magaalada dhoobleey ee gobolka jubbada hoose safarka madaxweynaga iyo weliba uusaa kugu hiriyaayey xubno ku tirsan lamada gole ee dowladda iyo weliba saraakiila ciidamada shalbadilan ee dowlad goboleedka jubbaland madaxweynaga oo maalmo waa maalmo ka hor uusa dhaabili waa dhaabili wakiilo ku dareer qaramada midoobey iyo weliba waqtigan la sheegahay in safarka kijey ka eedinyi sidii markaas uusan la kulman lahaayey dhiibo shal duwan ee bulshada iyo weliba saraakiila ciidamada ee roogaan magaalada dhoble madaxweynaga weliba uusa markii saddexaad uusasaadahaya dhoble uusana markaas howlgala ku dhina ee jubbaland inay bilowto dartiye milaas uusan ka nagdahay madaxweynaha maamulka puntland mudane siciid cabdulaahi deni iyo weliba usa oo usa weeliyaayan madaxweyne ku-xigeenka maamul iyo axmed cilmig cismaan karaasha ayaa madaxtooyada puntland ee garoowe weliba usa ha ka dhawaayay wafdo usa hogaamiyayay ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobey anqaabilsan soomaaliya ambasador james swamp kulun gaar ah oo markaasi uga dhaweelana lamada dhinaya weliba iyo aan ku wada hadaleena sidii xal lagu deeri lahaayay khilaafka dowladda federaalka iyo weliba maamulka jubbaland iyo doorashada hadda reerta ee lamada kun iyo labaatan kowta la filahaya inay ku dhiira gudadalka wakiilka gaarka eh ee qaramada midoobey anqaabilsan soomaaliya ambasador james swan iyo weliba uusan ku mahadnagay madaxda puntland sida markaasi oon ku wada shageehan soo-ona markaasan ka baaqi in la xaliyo khilaafka ku jira waqtigan dowladda iyo weliba puntland madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa weliba dhimay kijey aan ku mahadnagay ambasador james swan sida markaas mar walba uusan ku sheegayo amuro horumaryowka soomaaliya weliba uusa sheegay inay iyo kuwada hadleen sidii lanku bahan lahay xaaladda dalka oo ka jarta taas oo markaas uusan ka sheegay inay dad badan uusan kuku jara mugda walina markaas uusa rajo fayla ku muudyahay inay markaas iyo kooyi doonaan isfaham ka dhisan wada talladow iyo weliba doorashada waqtiga kiija oo la qabada doona dowladda soomaaliya gaar ahaanna wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa marar badan weliba uu sheegay in dowladda soomaaliya iyo haddaaba adoonta beeso cusub haabahaato weliba ayaan dhiina taas welina markaas la shaaciyay sababta weli markaas lahandaabac waasiinye beesadaas gudoomiyaha guddiga la dareerowka reer anfiiryowka dastuurka soomaaliya senator cabdi xasan cawaale qaybjiid ayaa sheegay in sababta markaas la xiriirta awooda dhaqaale ee markaas lahandaabac waasiinye beesada cusub ee shilinka soomaaliga senator waa senatarka ayaa weliba usurooga magaalada dhuusmareeb welina uusa sheegay in hadda soomaaliya inta badan diinta markaas lagu afiyey isla markaasna iyo ka dhowta inay markaas iyo samaysata beeso cusub oo sida markaas usa hadalkan dhiki beesada hadda soomaaliya la isticmaalo ee shilinka soomaaliga eh ayaa weliba eetaayeeri to markaas kun shileediya iyo ku koobanta waana iyo ku yarta beesada kale ee caalamka laga isticmaalo welina lan baahanya in sida ka dhaqsiyaha badan beesada la dhaabacay ee dalka suudaan taalilaha ka gaada senatarka waliba uu sheegay in wasiirka uusa hoog saarahay sidii beesadaasa gudaha soomaaliya la hakageli lahay walow dowladda ilaa iyo haddaan ku guulaysana meelo warkaasi inku koogaha dhugunsidayaal waliba waraadiyaha warsan ee baydhabo lang markaasan dhalada jarmalka oo roogiyay magaalada alexandria ee dalka masar kureed markii usa ka dhihi cudurka coronaviruska ayaa hadda waliba la sheegahay inuusan amwada cudurkaas walina la sheegahay inuusa eeyey qofkii anka horeeyey ee cudurkaas usa ka dila africa lankan oo lixdan jir ah ayaa waliba qaab dalxiise usa ka kooyay masar walina markaas la jeeyay cisbitaalka yaala masar isona markaas anka dambeyntii andhamidii cudurkaas corona bukaankiy waliba usan amud waa bukaankiy waliba usan ka amuuday markii usa diiday inay markaas laku wareejiye dhiibta markaas laga karantiilow bukaanada sabtidii wasaaradda caafimaadka masar ayaa waliba shaacu ku aday in ilaa afartan iyo shan qof oo markaas ka dhihi caabuqa corona xaanaas oo markaas saaranaayeen markab tirada kiisiska corona gudo masar ayaa waliba la sheegaa inay ata afartan siyeed qof taliyaha guud ee ciidamada talyaaniga salvator farina yaa ku mid nagdi dadka markaas ka dhiyey caabuqa corona kureed markii uusa cudurkaas ka baahi talyaaniga salvero farin waliba uusa sheegay in xaaladiisa caafimaad iyo faylata hadda islamarkaasna uusa karantiil lansuubi tirada dadka ee waa harideedii caabuqa corona gudo talyaaniga yaa kor ankati maalin gudood yahay welina ka dhiyay ilaa boqol soddon iyo sade qof sida markaas iyo sheegaayaan saraakiila dalkaas weliba dalka talyaaniga ku dareere dadaalo markaas laka xakameeyahay corona ra-iisul wasaaraha dalkaas weliba uusa ka dhawaaqay in waa in la hiri iskoolaadka iyo weliba goobo kale iyo dadka miila iyo in iska kooyaan guud ahaanba dalka madaxda hay-adda caafimaadka adduunka waa madaxa hay-adda caafimaadka adduunka tedros adonon yaa waliba uusa ku bogaadiyey waa tallaabooyinka talyaaniga uusa ka xayirahay in cudurka uusa sii faafa welina markaas la sheegahay in talyaaniga haddii ay meelo inka badan ee qaaradda yuruba cudurkaasi uusa ku teegayey dhugunsadayaal warkii haminima warsansinkakooy surunkayaninka dhinyo warka waliba sinadirisiyaano jacelowe qofkii warkaana dhaafa waliba sreedin ku fiirsado kale barta website-ka idaacadda oo ee radio warsan dot com intii warkan warar lama dareedanku kulan doon nabadgelyo